bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa somali talk com
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أخواني أم، محاضرة غير لجنة وما سوء استاقن لكن waxaan doonayay inaan macluumaad yar ka bixiyo cudurkan la yidhaahdo autismka oo aan isleeyahay em, waa early stage ayaan joogaa macnaha meelihii ugu horreeyey ee laga warrami lahaa baan joogaa laakiin cilmi dheer umaan lihi laakiin waxaan ahay waalid leh ilma autism qaba marka waxaan isku dayayaa inaan macluumaad waxaan anigu hayo aan idin siiyo idinkana waxaan idinka rajaynayaa inaad waxaad haysaan idinkana ii soo gudbisaan Een, ruux walbana qalin ha diyaarsado si uu u qorto telefoonada iyo dadka aan rabo telefoonadooda inaan siiyo Een, marka ugu horreysa waa la yidhaha cudurka autism-ka haddaan qeexo wax lagu qeexo lama yaqaano soomaali ahaan markii la fiiriyo autism magac ma laha inaad iska malaawaaloon idhaahdo un waa iska ilmo yar oo iska dawaqay oo meelaha iska warwareegay mooyaane cudurka autismka la yidhaahdee ma uu laha een, af soomaaliya lagu qeexo ma uu laha laakiin anigu magac baan oola baxay magacaan oola baxayna waxaa weeye een, waa qadar allah oo ku qabatee weeye oo macnaha alla subxaana wa tacaala uu ku eegayo inaad ku samrayso iyo inaadan ku samraynin Een, ruuxa ilmaha autismkaa dhalay yaa garanaya arrintaas laakiin qof kale ma garanayo waa arrin aad u adag inuu cudur cudurka autismka la yidhaha uu ku dhaco ilmahaaga waa sida adigoo oo taraag uu ku maray oo kale wey Een, walaalayaal waxaan sheekada inaan dheereeyo mar walba waqtiga aad igu yar marka waxaan doonayaa macluumaadkii inaan guda galo Een, anigu cudurkan autismka la yidhaahdo waxaan u haystay cudur aan laga dawoobin oo aan haba yaraatee aan laga ilmaha la soo celin karin ilaa aan tegey convention lagu qabtay magaalada la yidhahdo chicago oo aan ku maqnaa muddo five days ah shan maalmood baan ku maqnaa shantaa maalmood waxaan kasoo kasoo macnaha meesha ka soo helay macluumaad aad u wanaagsan oo ilmaheennan ugu wanaagsan muxuu ahay caaqibadoodana u wanaagsan macluumaadkan meesha kusoo kortay waxaa ka mid ah ilmaha in la soo celin karo oo laga dhigi karo ilmo caadi ah dhakhaatiirtan halkan jooga ee minneabolis markii aad aragtaan oo aad macnaha ilmaha u geyso een, kuma uu dhahaayo muxuu ahaa ilmahaan daawo u leeyahay marka ugu horreysa wuxuu ku leeyahay cudurkan daawo looma hayo waa run cudurkan daawo saxa oo ilmaha intaad siiso uu cudur kaga tegaya ma jiro laakiin haddii aad macnaha aad marto procedure dheer iyo waddooyin dheer oo dadka ay mareen waxaa weeye ilmahaaga waad soo celin kartaa oo waad ka dhigi kartaa ilmo caadiya waad ka dhigi kartaa walaal conventionka waxaa la yidhahdaa autism wal waxaa lagu qabtaa magaalada shikaago ayaa lagu qabtaa sanad walba waxaana lagu meesha la keenaa ilmaha dawoobay iyo ilmaha macnaha recoveryga sameeyey ee soo noqday ee kasoo noqday autism kasoo noqday ayaa la keenaa ayaa shikaago marka marka halkaasaa lagu kala warqaataa Een, waxyaabaha anigu ka soo faa'iiday meeshaas waxaa ka mid a een, ilmaha ilmo waxaan soo arkay markii hore autism ah oo ilmahayga la mid ahaa aniga oo markii dambe noqday ilmo caadiya oo waxba qabin subxaan allah ilmo caadiya oo aan waxba qabin oo aad moodaysa inaan waxba qabin baa macnaha ayaa soo arkay indhahaygaan soo saaray ilmo gacanta la wado iyo kuwii macnaha video caadiya oo laga soo dubay ilmahaas labadaba waan soo daawaday walaalayaal waxaa kaloo aan aan idiin sheegi lahaa dhakhaatiirta macnaha halkan jooga m d-ga caadiga ee dhakhtarka ilmaha lala xiri- la xiriiro markaad ilmaha u geyso oo tiraahdo ilmahay daawo ma heli male ma heli karaa wuxuu ku leeyahay may daawo ma helayo daawo ma laha ilmahani Ee, macnaha haddaad tiraahdo ii dir istaagso ii dir wuxuu kuu dirayaa neurologist uu kuu dirayaa dhakhtarka maska wuxuu kuu dirayaa muxuu ahaaye xididada iyo maskaxda iyuu kuu dirayaa ilmaha keliya waxa uu siin karaa waxaa weeye klinika lagu seexdo wax kale ugu taraayo ma laha taasa ma taas u xisaabtama Een, sidaad ogtihiin cudurkan inuu daawo leeyahay ayaan anigu soo ogaaday Da- waan la daaweyn karaa ilmaha laakiin waqti dheer iyo wuxuu u baahan yahay in macnaha ilmaha si fiican waqti loo geliyo maalkaagana inaad geliso qof macnaha kaar caafimaad iyo inaad ka daba wareegto maaha waa inaad adiga ilmahaaga ku shaqaysato sidaad ku daaweyn lahayd ilmahana waa la daaweyn karaa saa lagu xisaabtamo Een, gabagabadii iyo macnaha iyo sheekada aan rabay inaan kusoo gabagabeeyo waxaa weeye macluumaad fara badan ayaa meesha aan ka soo qaaday oo aan macnaha shikaago shantii mali aan jooga aan macnaha workshopka aan kasoo aan kasoo dhaxlay ninkii doonaya inuu la in macnaha macluumaadka wax ka faa'iidaysto waxaan ka tegi doonaa telefoonada iyo dadka lala xiriiri karo iyo magacayga iyo telefonkayga waan ka tegi doonaa waxaan idin siin doonaa macnaha waxyaabo badan waqtiga igu yar markaad su-aalahi waxba kama jawaabi kara hadda laakiin walaalayaal waxaa idiin sheegaa ilmihiina in laga soo celin karo autism lagana lagana dhigi karo ilmo caadiya midda kale soomaalida wad- gobolkan manaa maxa degan united states waxay waa il- waxay qabaan autismka ugu badan markii la fiiriyo maraykanka oo dhan marka la fiiriyo maraykan markaad eegtaan boqolkii boqol iyo konton boqol iyo kontonkii ruux ee maraykana hal ruux baa autism qaba laakiin markii la fiiriyo soomaalida boqolkiiba shan iyo toban ruux shan iyo toban ilmahooda ayaa autism qaba boqolkiiba shan iyo toban taana waxaa ku waxaa idinku caddayn karaa oo macnaha aan idinka dhigi karaa inay yihiin arrintaas arrin sax ay tahay iskoolada markaad tagtaan public schoolka caadiga ee soomaalidii dad kale isla dhigtaan ilmaha ugu badan ee special education kaas ku jira fiire ilaah baa idinku dhaartiyay soomaaliya ugu badan marka arrinta la rabo in la ogaado oo la baaro oo la ra- macnaha ee la rabo in laga baaraan dego waxaa weeye sababta keentay inay soomaalida ilmaheedu ay noqdaan autismka ilmaha ugu badan maxay tahay waa in la ogaado oo la baaro weeye marka arrintaas si aan u ogaano anigu waxaan leeyahay atabayon sida macnaha waalid ahaan intaan isu nimaadno dadka autismka ilmahooda uu qabo intaan isu nimaadno inaan ka wada tashanno sababta keentay ilmaheena inuu autismku u bato anigu waxaan qabaa inay arrin uu jirto keenaysa ilmaheenu inuu autismka ay u bataan oo dad kale ay ka bataan waa qasab in la ogaado marka walaalayaal telefoonada raba inaan idiin sheego telefoonka ugu horeeya raba inaan idiin sheego waxaa weeye waa telefoonkayga waa six one two area code and three six three five two four one five two four one and waa lambarkayga waxaa weeye waa six one two three six three five two four one cabdiwahaab aad ku hoos qoranaysaan and magaca kale waa inaan la yidhaahda cascase la yidhaahdo cascasaa la yidhaahdaa telefoonkiisu waa nine five two 6882190 And telefoonka kalena waxaa weeye in la yidhahda isaguna nuur waa kulli dadkaan idiin sheegaya dad waalidiina waaye organisation iyo dad ma- meel ka socday midna maaha waa dad waalidiina oo meeshaa tegey oo aan macnaha aan iskula garanay inaan macluumaadka annaga aan hayno iyo habka ilmaha loo daaweeyo inaan dadka muslimiinta ah aan uga daaweyno annaga nin aan lacag ka rabnana ma laha qof aan xajaajgaraynana ma laha waa in ajruna aj- ajruna il- ilaa cala allah ilahay baan ijirka iyo amaanaha aan ka sugaynaa wey Een, gabagabadii walaalayaal waxaan rajaynayaa waxyaabo badan ayaa ilmaheen u qaban karnaa waxyaabo badan oo xisaab leh baa ilmaheen u qaban karnaa haddii aantaan isu nimaadno oo aan ka wada tashanno arrinta ilmaheen aan ka wada tashanno iyo sidii ilmahan autismka qabo macnaha wax loogu tari lahaa waxyaabaha ugu horreeya ilmaha loo qaban karo waxaa weeye ilmaha in qur-aan lagu aqriyo qur-aanku waa daawo wey in ilmaha arrinta ugu horraysa ku daydo ilmahaagu inay daawo inay qur-aanka noqoto markii qur-aanka aad, aad, aad ku akhrido kadibna inaad raadiso dhakhaatiirta u khaaska ah ee loogu talagalay autismka dhakhaatiirta waa la yaalo autismka loogu talagalay dhakhaatiirta magaca magacooda waxaa la yidhahdaa dan doctors dan doctorska minnesota oo dhan hal nin baa ka jooga hal nin oo dan doctorsa ka jooga wuxuuna joogaa magaalada la yidhahdo st cloud waiting listkiisu waa one year and half hal sano iyo bar waaye marka akhwaani ilmihiinna waa inaad ku dadaashaan waa inaan isu nimaadno si macnaha aan ugu helno cala alaqala center aan hataa dhakhtarka soo kaxayn karno oo ilmaheena uu meesha inoogu daaweyn karo oo aan u heli karno ilmaheena qo- ruux luqada inoo bara ruux inoo bara muxuu ahaaye yani, uh, occupational therapyga inoo bara ruux inoo bara muxuu ahaaye waxbarashada la bari karo ilmaha autismka ah inaan macnaha u helno si aan ugu helno waa inaan isu nimaadno ilmaheenana wax u qabanno wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu halkaad ka dhegaysanayseena waa somaly talk com wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu